kulanti wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka ee raadhiw cadaado mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka falanqaynta wararka qodobada saakan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqonaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre kulan ayuu la qaatay ururada bulshada rayidka amaba ururada bulshada ee dhallinyarada ka jira koonfur galbeed soomaaliya kulamadaasi wixii looga wada hadlayo khudbadda ra-iisul wasaaraha halkaas uu ka jeediyey ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan odayaasha dhaqanka magaalada beledweyne oo aad kaga caraysiisan ciidamo halkaasi ay geysay dowladda federaalk soomaaliya tillaabadii xigta ay qaadi doonaan ayay ku dhawaaqeen barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan dhalinyarada ku nool waa dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur africa waxay soo dhoweeyeen shirka dib u heshiisiinta ee beelaha ku midaysan galmudug uga socda magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa madaxda dowladda federaalk soomaaliyana shuruudo adag ayay ku xiran siideynta wasiir janan oo ku xiran magaalada muqdisho ee caasimada dalka barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xubintii xisaab badneed ee kalamaan qaybaha dambena waxaad dhegaysan doontaa waa heesta gunaanadka barnaamijka u diyaargarooba dhegeysiga barnaamijka falanqaynta ee raadhiw cadaado
Yeah.
mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilowna barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiw cadaado ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa kulan waxa uu la qaatay ururada dhallinyarada ee koonfur galbeed soomaaliya waxauu uga warbixiyey doorka dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin dhallinyarada iyo sidoo kale halka ay kaga jiraan amaba kaalinta dowladda federaalk qorshayaasheeda ay kaga jiraan dhallinyarada dowladda hadda jirta ku dhowaad soddon sanaan dowlad la'aan ahayn soo ma ku dhowaad soddon sanaan adduunyada u qaabilsanayn xumaanta iyo qarbudaadda shaqo fiicanna waa ka soo qaban ku dhowaad soddon sanaan wax duminaynay aanala ku yaqaanaa inaan wax duminaynay markaasaa weli dad naga mid ay sii rabaan sidii hore sababtaa waxaa laga yaabaa inay faa'iido ku qabeen intaas tobankii qof oo meel marta toddobaa dhallinyaro ah dadka hadda nidaamka dowladda ku jira boqolkiiba hal ma dhammo bulshada soomaaliyeed oo awoodda gacantu ay ugu jirto la rabo inay wax beddelaan boqolkiiba halkaas waxama bedeli karaan boqolkiiba toddobaatankii maskaxda caafimaadka qabay qabtay haddaysan iyagu intay is abaabulaan wax beddelin midna waxaan rabaa inaa aada ugu qanacdiin qof intay wax idiin soo qurqurxiso idiin keenaysa male haddaadan xoog uga keensanina runaan rabaa inaa idiin sheego sababtoo ah dal waxaan ka shaqaynaynaa xumaantu ay wanaagga noqoto waxaan caadi ahayn ay caadi noqoto yacni dal waxaan ka shaqaynaynaa oo la dhahayo qofku markuu dowladda ama dalka wax ka xado qofkana waa nin- qof raga dal waxaan joognaa laleeyahay dalkii dadkaan idhaahdo warjiinodiinooyinka ka guura ha la idiin dhisee war qabyaaladda iska daaya war musuq maasuqa joojiya dadkii dalka u soo baxay oo wax ka bedeli lahayna idinka wa idinka haddaa aamintaan fikir ah marka dowladaan wax ka sugaynaa dowladdana aniga aan aaminsanahay idinka aad tihiin shaqa xoogaa wa- shaqaa taal soo maa shaqaa noo taal waxaan rabaa marka inaan kugu bishaareeyo waddankeenna waddan aad u fursad badan ah hadda inta yaroon joognay isbedello waxaan samaynay ee, aan aaminsanahay inay mustaqbalka wax idinku tari doonaan markaad idinku awoodda la wareegtaan ama isbeddel dhaqaale oo rajo fiican leh oo dayn cafis ku dhow isbeddel amni oo shaqo fiican aan ka qabannay oo ciidamada dib u habeen aan ku samaynay oo ugu yaraan la ogyahay qofka mushaarka la siinaya cidda uu yahay aan cid loogu dhiibayn isbeddel siyaasadeed oo aan rabno dalka in dastuurna laga hagaajiyo doorashadana nooc kale ay u dhacdo noocyada hore ka duwan isbeddel arrimo bulshadeed oo dowladdu markii ugu horreysay adeeg bixiso sababta hadda aniga iila fadhidaan oo leediin waxaan rabnaa dowladda adeegaasaan ka rabnaa waxaa aaminsantihiin dowladdu inay hadda sida hore ka duwan tahay aniga laakiin waxaa aaminsanahay weli shaqo badan inay dhiman tahay waxaa kaloo aaminsanahay dowladda idinka inaad tihiin haddii gabdhaha iyo wiilasha halkan jooga iyo kuwa xudur jooga iyo kuwa cadaado jooga iyo kuwa caabudwaaq jooga iyo kuwa boosaaso jooga kulligooda is abaabulaan ay yidhaahdaan ma aqbalayno wixii hore kuwa hadda nidaamka ku dhex jira keligood ma keeni karaan isbeddel haddaan isbeddel bannaanka uga imaan isbeddelkan idinkaa matala Es- waxyaabo waxaa jira marka waddanka ay khasab ku tahay in laga beddelo boqolkiiba konton ugu yaraan shacabkeenna waa gabdho ama haween waxaan rabnaa in waddankeenna rag keliya uu ka shaqeeyo boqolkiiba konton shacabkeenaan rabnaa inaan bannaanka intaan iska dhigno adduunyada boqolkiiba konton kula tartanno yacni kenya lama tartami karno ama rwanda lama tartami karno norway iyo sweden ba iska dhaaf waxaan rabnaa maskaxdii hore oo duugowday oo qabyaaladda ku salaysneed oo musuqmaasuqa ku salaysneed oo ninjeclaysiga ku salaysneed inaan ku mashquulsanaano maskaxdii ahayd in dowladnimada laga ganacsado adduunyo kula tartami ma karno waxyaabahan hadda aa sheegaysiin oo dhan waa wax aada u saxa Ee, laakiin aniga fikirka aan aaminsanaha waxay tahay mustaqbalka ee, in dad la meeleeyo oo sh- lagu meeleeyo jagooyin dowladeed because qabiil hebelay matalaan dalkay dhibaato u keenin ani waxaan aaminsanaha mustaqbalka inaan samaysano nidaam qofba qoftuu ka aqoon badan yahay dalka loo dhiibo xataa haddii afartiinna oo isla dhalata ay tahay xataa haddii sideeddiinoo walaalo ay tahay laakiin imagine marka la yidhaahdo eh, qabiil hebelna intaasoo safiiraan siinaynaa daday soo xulaayeen ama la keenaa markii african unionka la joogo ama European Unionka la joogo ama UN-ta la joogo dadna matelaan u baahannahay oo xaquuqda dadka Soomaaliyeed difaaci kara hadda sidaas uma dhaqanno xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayuu ahaa markan dhanka iyo koonfur africa ayaynu aadaynaa dhallinyarada ku nool dalka koonfur africa ayaa waxa ay si aada usoo dhoweeyeen shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee uga socda magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxay sheegeen in ninkulan kaasi uu faa'iido u yahay bulshada reer galmudug loona baahan yahay inay ka faa'iidaystaan magacaygu waa maxamed ibraahim xamarow waxaan joogaa magaalada la yidhaahdo britoria waddanka south africa waxaan leeyahay runtii ilaahay baa mahad iskale doorashada ka socota iyo midowga ka socda galmudug waxaan leeyahay waa arrin aad u muhiim u ah aniga ra'ligeyga waxaan leeyahay oo aan fursaddan qaaligan maarata s n t v siisay uga faa'iidaysanayaa waxaan leeyahay waa in la mideeyo galmudug oo aan galmudug kala dhiman aan la dhisin runtii ra-iisul wasaaraha arrinta uu wado oo wakhtiga dheer uu ku bixiyana aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa ilaahay baa mahad iskale odayaasha iyo maaragtay runtii dadka juhdiga ku bixinaya dhammaan aad ay u mahadsan yihiin waxaan leeyahay ha lagu dadaalo in la mideeyo galmudug magacaygu waa garaad xareed xirsi cismaan waxaan ku noolahay britoria south africa waxaan bogaadinayaa howlaha ka socda magaalada dhuusamareeb ee uu wado ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre waxaan ugu hambalyeynayaa guusha uu ka gaaray galmudug iyo dadka deegaankaas dega waxaan ugu baaqayaa oon ka codsanayaa inay danahooda ka tashtaan oo fursad ay haystaan fursaddaas aysan iska beerdarayn reer galmudug dowladdana waxaan ka codsanayaa inay dhisto galmudug xalaala oo loo dhan yahay oo ma garanaysaa aan ninjeclaysi iyo aan lagu dhisin dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfura africa ayay ahaayeen bulshada reer galmudug ayay ugu baaqayeen in si wada jir ay uga qayb qaataan shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug markan dhinaca iyo beledweyn odayaasha dhaqanka beledweyn ayaa ka hor yimid ciidamo dowladda federaalka soomaaliya ee geysay magaalada beledweyne xarunta kumeelgaa waa xarunta gobolka hiiraan waxaana ciidamadaasi sida la sheegay ay ka baxeen magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug waxay sheegeen odayaasha dhaqanka beledweyn in ciidamo iskood u abaabulan oo iyaka ay mas ka yihiin halkaasi ay ka howlgeli jireen wix ay geystaan iyaka dusha u ridan jireen islamarkaasina aysan doonaynin ciidamo laga keenay dhuusamareeb waxay ku diideen ciidamadaas inay yihiin kuwii ahlu sunna ee ka dagaalami jiray gobolada dhexe ee dalka iyagoona sheegay in amnigooda aysan ku aamini karin dowladdana haddii wax u qabanayso gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne shacbiga ku nool loo baahan yahay inay u qaramayso sidoo kalena u qalabayso ciidamadii iyaka horay ay u abaabuleen ee halkaasi ka howlgelayay barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan falanqaynta wararka ayaa dhegaysanaysaan raadiyo cadaado f m sideed sideed dhibic shan megahertisna waad inagala socotaan markaan xubintii xiisaha badneeda kalamaan
horta sheekadahan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahiino warreer kalamaanoo anigaa war idin haya maanta ra-iisul wasaare khayre baydhabo khudbaddii uu ka jeediye markii uu tegey reer baydhabo si weyn bay u soo dhoweeyeen war dadkii sawirada khayre laga celcelinaya xageelgey salaantay ku qancaan kuwaas iyo warkayga dhegayso khayre wuxuu yidhi reer baydhabo jannaay siin salaami eed iyo eedaa inkimaadsantiin sidaha indho weynteen nabadaa hergelaa baridana siin hiloobe
war ra-iisul wasaaraha shacabka koonfur galbeed wuxuu ka dalbaday caano suusac iyo soor warnimada ra-iisul wasaaraha khudbaddiisa maadan dhegaysane wuxuu ku bilaabay reer bedhawi waxaan salaan idinkaga sidaa madaxweyne farmaajo waraawo mansuur muugiay salaan waa laga dhirgay warnimiya walmooshiidin warkaan oo dhegaynsada arlaabo maylare uliya wadanka hoola daajiye ra-iisul wasaaraha reer baydhaw jinay hobanseedi luuqdiyo wa kala hadali ma erikasaasan aha hergela dhererererem bariida dhalaalalalan salaan mahayne adablaaga hoostiis hogolaa jimaaytay walhung ma sheegne hadhowaw jiwaab ma hayne wareedha hadda baydhabo iyo muqdisho meelaan joognaba ma aqaane huburow ma roogto ra'iisul wasaaru ma yidhi maya hilimooluma wase hakaba angure maaha mar maroogaa wuu yidhi war ra'iisul wasaaru hundurmoodii oo waraad wal yaab leehaaytay ma yiri war ra'iisul wasaaraha waxaa laga rabaa dirgaxdii kismaayo wari ra'iisul wasaaraha inoo kismaayo dirgax ka dheela adi meeldheelka aaro aytama ambuula angrab saarangu war ra'iisul wasaaruhu koonfur galbeedoo weeradowdayo waniini ku dheela war war ma haysiine ree kismaayo waa shireen cabdirashiisana la soo daay miyay dhaheen war hawadii iyo diyaaradiyaa nala ka xigtay yidhaahdeene warka naga dhegaysta wareer kasmaayo ayagaba markii hore sooma dhihin dhulkii iyo hawadaan xirnay eega awowgii la naar naga sug warka haddii dowladda federaalka oo sida ay wax ku wado nala ka joojin waayo waa ka go'aynaa soomaaliya yidhaahdeen warba somalilan ayay ku daysadeen war daniya filimbooyinkii gaarsiiyaan u malaynaa war reer awleencana mayba kale yaabay ayaarto hoba faydata lutoo kale jirna kiyang hooba umaatana lutinaad kale baxaana kiyangatana war nimayo waxa ma ogdiine hadda ka hor nin aqoon-yahana wuxuu yidhi jubbaland waxay ku taallaa xuduudda soomaaliya dowladdu siday wax u wadda haddaysan ka joojin waa go'aynaa hay dhihi doonaan sababtoo ah maamul goboleed xuduud ku yaalla lama qaso war wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Omar Axmed Madoobe waa kii ka xiray inuu u tartamo madaxweynaha Jubbaland asna inuu hawada ka xiro maxaa u diidaya haddaan la kala roonaan roob ma da'a la yiri ee hal la kala roonaada maandheeyo war maya arrintu waxay taagan tahay laleesha aqwaala bartuti maandhow ki kumaanta faala leeje wax saxa ma aha war ma uhuru kenyataa taageerteen maxay yihiin dadkan war ayay saas kuma dhihin wasiiradda arrimaha dibadda kenya halii keena wiilkeegan ku darsanaya dhahday oy ambare ra'ayisa hawu sababto ee islaanta badanii haysto isku dhaafan fadiyoob ariije languuri haddii wiilka duqda lagu daro dacwaday ka booti laheed no hadda ayay wiilkeeda kuja baybiyaanku habartaa ogaa inuu dhaho miyay rabtaa war war ma haysiine cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi ra'iisul wasaare khayre waa inuu magdhow ka bixiyaa dadkii lagu dilay magaalada baydhabo sanadkii hore war asaga askartii laga dilay magtooda malisi war taas farmaajo raalligelin ka bixiya naga dhegayso wuxuu kaloo intaasi raaciye magdhow keliya maaha inuu raaligelinna ha ka bixiyo walayla magiyone walayla dhawiiba meel hoo ambaahan hadal walba maka taraw war naga tag hawsha dadka loo haya hadalkaa u weyn war war ma haysaan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo daahir maxamuud geelle waxay sheegeen inay shaah wada cabeen war horta cunugan goor meesha hala noqday war miyaada maqlin hawshu waa boqol nuuce biyola loo rabay maanta war waxaa la yidhi qarax baa dhacayay baryahan nugu cabsiiyaane soco kala wareegtiina waa sii badbadiyeene kuwa sheegayaa nooga daran celinna maayaane carna taabta waataad wax badan soo ororoteene intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin warnimiyo armaysiin erafadey ninkii sheega ma dhaafta weye ninkii sheega ma dhaafta weye ma arrin jirnaysan kii ha sheegan naftiisma hiirtaana naftirugmasiidana walaaba yaraadeena war war ma haysaan maanta waxaa la xareeyey ergadii shirka galmudug ka qayb geli laheed yaaya oo yaa tirin kara waxa orgi galmudug ku nool ma orgagii qaramadii midoobe halkaas tegay qaar ka mida beelaha galmudugna waxay dhaheen dowladdu ha noo dayso xulidda xildhibaanada xildhibaano urur la siiyane ma matelaan dadka degan galmudug ma hadeer bay nafis ka raadinayaan markii ururku maamulayaba ka hadli mayno oday cayaartooy soo xulaa weligay ma arag war ma arka miyaa alabi jiraa galmudug hadda wajaxa wata boortiyeeri baankad wataan arkay war laftirkeenna ul iyo faas wadaneenna dhegaysta galmudug kartidaan ku aqaano kama suusha kushiin adba koox kursi doon oo aroortii kalahdaa wax ku soo karsataaye ma haddaa wax kordheen axmed lawaran liwida ino garuug iyo dhayfaasisku kor wadadoon in sheegi hublaan ma fidhiyan meel war war ma haysaane musharaxaanta galmudug u taagan waxaa ugu horreeyaa la yidhi axmed cabdikaariyo qoorqoor qoorqoor hadduu ugu horreeyo yaa ugu dambeeya abwaanguura ugu dambeeyo war naga tag odawaayaa ka dambeeyey war war ma haysaane magaalada hargeysa waxaa ka dhacay cadaalad darradii ugu weyneed tafaftirihii wargeeska somalilan ee dawa la yidhaahdo ayaa wuxuu shaqadii ka joojiyey laba wariye waxaanuu shaqada uga joojiyey telefishin madax bannaan ayaad ka howlgashaan waxaase la yaab leh isagu laftirkiisa telefishin madax bannaan uu ka howlgalaa warnina warkaaga waxaan u fahmay weriye weriyaal u doodaya war ma ahane labadii macruufka ayuu ku sheego musuq iyo maasuq ahaa qaade iyo qarshana aawo war hargeysa waa joogi jiray dad xun iyo meel xunna ma aha ma cayaartaad ka soo bilowday beertii xurriyadaay baraa caafimaad iyo guri laysku baantaay bacsaney hargeysay kaa gudoomay baaqii oboy ambar naftaba mashal yariyidi baaqa ad kaga doonti gohawa war ictiraaf la siiyo somalilan bay ku tiri warwar ma haysiine puntland waa tii tiri imtixaanka dawladda kuma jirna aan war aan imtixaan maa lagu qaadaa marka bo waxba ma garatid aad kadibna wasaaradda waxbarashadu waxay diidayaa layidhi inay shahaadooyin siiso ardadii puntland kadibna xildhibaanadii labada gole ka soo jeeday puntland waxay dawladda ku cadaadiyeen imtixaan aysan qaadin kana war hayn inay shahaadooyinkiisa bixiso dawladdu ardaysan imtixaankooda qaadin hadday shahaadooyin siinayso maxay u qasbaysaa gobollada kale war maadaan maqlin kaaga kulali keygana naas ka leh boowe puntland gaari maysaaniin ah hooyadii federaalka hooyo abba maamule may maqasho war hooyo shaqaysataa caabo ma aftaqaano war war maheesaan niman beledweyne dad ku dilay oo baxsaday shuutii linsheenay suuratul-maa'iduhu kor agriyehe war kuma aqrina naga dhegayso warka gurceel ayaa laga soo qabtay ayagoo xirxiran ayaa beledweyne loo soo wadahaa la yidhi war madaxweyne waare magaalada beledweyne wuxuu kulan kula qaatay jarnaal qoojo dagaare taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad wuxuuna yidhi aan dagaalana waa hurdaysaa madaxweyne war waxa dagaalka ku baaqay waa wasiirka warfaafinta oo maanta la kulmay agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan war jenaraal carraha lagu duula miduu yidhi war agaasimayaasha duulaanka langabaaqi burhaanka jaray war hadduu baled joogo dadku waa isbartaaye burhaan soo cafar maaha war burhaan diin hadduu cafar yahay dagaalka maareeya ku baaqaaya maxaa ka galay war maaree wuxuu yidhi soomaaliya waa ka weyne wax aqoon u leh sharciga badda four bounty five miyuu ku raadshay si kale laguma weyne wareedha qurbajoogta wixii laga waayo waa la waayey miyaa micnuhu war dalka ayagaa xukumee dad kale see wax loo weydiina taasadi sheegaas gardaro kor dhowanoo hoos dhowmo madawiinagana kurburoogme ayooba wargadiya iskudu tariigi war war ma haysaane gaalkacyo jufajufa dadkii loo afduubanayaa baa la yidhi magaalada dhexdeeda hadda intii aan ogayn laba nin baa la kala haystay kadib wuxuu ku soo kordhana suga war adeero gobolka galmudug war kama dhegaysanayne hana nabadgelya annagaa isku mashquulsane war maanta hangoolka koonfur galbeed ay ugu jirtaa isagaa raiisul wasaarihii la jooga langi hura huro hugda asaloy langi hura huro hugda asaloy kumaalado hayana eegga markuu raiisul wasaaruhu noo yimaad oon lu heshiinno baan kaa aarsan dirgax dirgax maad u dheeli ama waxay dhihi doonaan alla khayra khayra alla maanta yimid alla khayra khayra alla maanta yimid war halan dheelay mas halan dhafaro koowdhe sidii galmudug aan kahabaabsaday man kahabaabsado doona ra'iisul wasaaraha baydhabo war maxaa galmudug kaa quseeya ilaahay haydin dhowre war balaayo allana mutuse balaayada naga dhaafa
way mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan gunaanadka barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay waxaan idinkaga tegayaa heesta gunaanadka barnaamijka tan iyo kulanti dambe nabadee
safkarata noqone samaye waxaan ku caanayaa inaa la baakiyaano isafkarata noqone isafkarata noqone
Yeah.